mahadsanid cabdi semed tobaneeyo maxbuus ayaa ka baxsaday jeel ay ku xirnaayeen oo ku yaala waddanka bakistan booliska dalka bakistan ayaa shaaca ka qaaday in in ka badan laba boqol oo maxbuus ay habeenkii xalay ka baxsadeen xabsi ku yaala magaalada karaaji ee koonfurta bakistan kadib markii loo ogolaaday maxaabiistaas inay ka baxaan qolalka jeelalka sababo la xiriira dhulgariiro isdabajoog ah oo ku dhuftay waddankaas mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka sindi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in boqolaal maxaabiis ah loo ogolaaday inay u baxaan barxadda xabsiga dhulgariirada awood kadibna ay adkaatay in la wada xakameeyo maxaabiistaas kuwaasoo uu sheegay inay gaarayeen kun maxbuus dhankooda booliska bakistan ayaa sheegay in maxaabiista ay hub ka furteen ilaalada xabsiga taasoo keentay in israsaaseen ay dhacdo kadibna ay maxaabiista xoog ku jiraan albaabka weyn ee jeelka iyadoo taliyaha booliska ee gobolka sindi uu sheegay in israsaaseentaasi ay sababtay dhimashada ugu yaraan hal qof oo maxbuus ah iyo dhaawaca saddex ka mid ah shaqaalaha xabsiga mas-uuliyiinta dalkaas ayaa sheegay in maxaabiistan ay yihiin cadadkii ugu badnaa ee ka baxsada xabsi ku yaala waddanka bakistan inta lagu hayo taariikhda iyagoona xusay in inta badan maxaabiista ay xabsiga ku muteysteen dembiyo fudud sida balwadda geesta kale dowladda shiicada ah ee iiraan oo shuruudo hor leh ku xirtay wadahadallada kala dhexeeya maraykanka xukuumadda shiiciga ah ee iiraan ayaa sheegtay inay doonayso damaanad ah in cunuqabateynta lagu soo rogay laga qaado iyadoo ay sii wadayaan wadahadallada maraykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nukleerka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda shiicada ayaa sheegay in uusan weli arag wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka washington ee cunuqabateynta dhankiisa maraykanka ayaa sheegay in uu tehraan u diray hindiso ku saabsan heshiis nukleer ah si wax looga beddelo kii uu madaxweyne trump ka tegay muddaxileedkiisii ugu horreeyey ee uu xafiiska joogay waxaa loogu yeero qaramada midoobay macad u qaabilsan nukleerka ayaa daawacay warbixin uu ku sheegay in iiraan ay xoojisay wax soo saarka yureniyamka aadka loo adkeeyey tehraan ayaa marar badan beenisay in ay samaynayso hub nukleer ah ugu dambeyntiina tobaneeyo qof ayaa ku shahiiday duqeymaha maamulka yahuudda ee ka soconaya qidaaca khaza sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza toddoba iyo labaatan qof ayaa maanta oo keliya ku shahiiday halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo laba qof oo kale duqeymo ay diyaaradaha kayaanka sahayuuniga ah ka fuliyeen xeyndaabka khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay oo keliya duqeyntan ay diyaaradaha yahuudda ku baabi'iyeen dadkan abriyada ah ayaa si gaar ah uga dhacday goob lagu qaybiyo gurmadka bani aadannimo oo ku taalay galbeedka magaalada rafax ee koonfurta jiida khaza tani ayaana noqonaysaa beegsashadii shanaad ee toos ah islamarkaana maamulka yahuudda uu ku beegsado dad reer khaza ah oo ku sugan goobaha kaalmada lagu qaybiyo ee ku yaala marinka go'doonsan ee khaza